بsم الlh الرحmn الرحيم الحmd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو عيسى التirmidي رحimه الlه taعaalى bab fي fضل man bاayaca تحta الشhaجرة bab ay hada kani bab baab weeyaan fي fضli man fي bayaani fضli man qof fadligiisa caddayntiisa ayuu u baab yahay baayaca nebiga la mubaayacooday taxta shajarati geeddii hoosteeda waa baycadii xudaybiya nebiga sal ll ly slam uu kula mubaayacooday asxaabta oo allana uu yihi laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara baycadaa markaa qofkii mubaayacooday fadliga ay leedahay qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna اleyثu can abi الزubayr can jaabiri qaala qala rasuulu الlahi slى اllahu عalayhi waslm nabigu wuxuu yihi laa yadkulu الnaara naarta ma gelaayo axadu qof miman baayaca taxta الshajara yacni dadkii nebiga kula mubaayacooday geedda hoosteeda yani ballanta kula galay inay ilaahay diintiisa u dhintaan oo isaga markaa ay garab istaagaan qof meeshaa ku mubaayacooday yacni naar ma gelayo ayuu yidhi dadka marka meeshaa ku mubaayacoodayna ilaa kun iyo afar boqol ayay ahaayeen oo asxaabta ka mida kun iyo afar boqol meelahaasay ahaayeen qaala xadaana qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka mar haddii naar ma gelayaan la yidhi fadiilo ay leeyihiin waay marka qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi man yasubu asxaaba الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam fii bayaani xukmi man yasubu asxaaba الnabiyi sal ll ly slam nebiga asxaabtiisa qofka caynaya xugunkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna maxmuud bnu haylaan qaala xadaثna abu dawud wahuwa طayaalisiyu qال أنbأnا شhuعبة عن الأعmش qال سمعت ذakwana أbا صالح أbو صالح السمان ويqاaل الزyات magaciisa ذakwan ayaa la yihah عن أbي سعيid الخdري qaala wuxuu yihi qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yihi laa تصبوا أصxاabي أصxaabtayda ha cayninina marka in asxaabta nebiga lacayaa nebigu waa reebay waa dembi marka fawaladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye low ana axadakum midkiin haddii anfaqa ou bixiyo midla uxudin buurta uxud oo kale oo dahaban dahab ah maa adraka ma gaarayo mudda axadihim midkood koombada ou bixiyo walaa nasiifahu koombada barkeedna ma gaarayo uu bixiyo leanna iyaga waqti ay waxay bixiyeen koombadooda xilli gargaar badan ay diinta u baahnayd oo markaas yacnii aada gargaarkoodu marka aada baa loo rabay waqtigiisiiba u dhacay waqaca fii maxallihi waqtigiisiiba u dhacay maxalkiisiibauna ku dhacay marka wuxuu leeyahay meeshaasi marka maadaama xaalkoodu uu sidaas ahaa qofka gadaal ka imaanayo juhdi kastoo uu bixiyo ma gaarayo iyaga wax yaroo ay bixiyeen maalintii ay baahideedu aada u badnayd ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix marka cayda asxaabta la caynayo ee waxa lagu caynayo hadday tahay waxda iimaankooda iyo ku quseeyo waaba gaalo haddii la yidhaaha oo iyaga la takfiiriyo la kufrisiiyo la gaalaysiiyo arrintaa iyada waxay noqonaya kufri leanna qur-aankiio la inkirayo leanna ilaahay wuxuu leeyahy wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu ilaahay marka diintoodu ammaanay waxa lagu caynayo ama lagu durayo hadday yihiin wax iyaga diintooda aan ku saabsanayn laakiin meel ka dhac ku ah waa dembi waxayna noqonaysaa qofkiisa in la tacsiiro in la dilo ma mud ma mudnaanayo sababtoo a tacsiiro mud mudnaana tacsiirtana hadda abu abubakar baa laga keenay oo abubakar iyadoo uu la joogo abubarzat alaslami ayaa nin abubakar wax ka sheegay ama caayey ku ad adkaaday markaasuu abuubarza wuxuu doonay ninkii inuu dilo markaasuu wuxuu yidhi abubakar maya madi haddaan ku amri lahaa ma dili lahayd haa laysat haadihi ilaa lilnabiyi sala alla ly slam arrintan yacni axad qofkii qof caayo nebiga unbaa loo dilaa sala allahu calayh waali wasalam bani aadamka marka laga hadlaayo marka anigana nebi ma ahiye ha ii dilin buu yidhi daa ayb waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro xaasaska nebiga haddii uu ku caayo zino iyo wax lamida waa gaalnimo iyadana leanna alla wuxuu leeyahy alkhabiihaatu lilkhabiihiin waalkhabiihuuna lilkhabiihaat mar haddii nebiga gogashiisa iyo xaaskiisa aad wax ka sheegto od cayso oo aa ku cayso weliba zino iyo wax lamida nebigaa caysay oo dhibka nebigaad u geysatay waa iidaa oo weliba nebiga loola qasdaayay sal lla l slam oo qofka uula qasdaaya hadda shiicada iyo waxaan hadda joogo oo kale oo qasad bay marka u leeyihiin waxyaabahaas taasna marka iyaduna sidaasay noqonay aduu marka si halkaasaa loo kala saarsaaraa saxaabada markaa dee caydooda iyo marka laga hadlayo qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wamacnaa qowlihi nasiifahu yacni nisfa muddihi koomba nuskeed qala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qala xadaana abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim can اlacmash can abi saalixin can abi saciidi can الnabiy sal ll slam naxwh qala xadaana moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qala xadaana yacquub bnu ibrahima bni sacdin wahuwa almadaniyu hiqat imaam qala xadaana cabiidat bnu abi raaitata cbيdة بن أbي rائطة hw الmujashiciyu صdوq rawىa lah التirmidiyu fqط tirmidi bs un baa u wariyey عan cabdالرحman بn زiyاad whuwa الإfriqiyu waa soo hormaray ضaciif weeyaan عan cabdالlahi بn mغfl qaala qala rasuul الlahi صلى اه عl sلم allah اllaha fي أصxaabii yani ilaahay uga cabsada uga cabsada asxaabteyda shaأnigooda laa تتkiduuهm haka dhiganina غarضa hadf kabdhow ha ka dhiganina wax oo markaa iyaga la toogto oo yacni war xun in lagu toogto yacni laa tatakhiduuhum garadan ay hadafan tarmuunahum biqabiixi اlkalaam hadaf aad marka iska gananaysaan ood iska tuuraysaan oo war xun aad ku tuuraysaan ha ka dhiganina bacdii aniga gadaashay faman axabbahum qofkii jeclaado asxaabta fabixubbii aniga jacaylkayga ou jecel yahay ayou axabahum ku jeclaaday iyaga waman abqadahum qofkii u caroodoo nacana fabibugdii aniga caradeyda ou inecab yahay ayou abqadahum ugu carooday oo yacnii saxaabada jacaylkooda wuxuu ka imaadaa jacayl nebi nacaybkooduna nacayb nebi unbuu ka yimaada walidaalika imaam maalik waa kii yidhi dadkan raafidada ah wuxuu yidhi inamaa yuriiduuna saaxiba hada alqabr qabrigan saaxibkiisa unbay rabaan inay wax ka sheegaane leanna nin baa saaxiibkiis xun yahay saaxiibadiisoo dhan waa wada xun yihiin ama xumaanay u badan yihiin isaga waa xun yahay waayo macnaheeda ayb mararka qaarna waa dhici jirtay inay nebigaba caayaan oo ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu sheegayaa dhacdooyin shiicadu intay cay ay la soo banbaxeen oo xaasaska nebiga ee asxaabta intay caayeen ayay nebigana ku dareen sala allahu calayhi wasalam marka yacnii de ninka xaasaskii nebiga iyo asxaabtii nebiga ku dhegan nebigu necab yahayo waman aadaahum qofkii dhibo iyaga faqad aadaanii waa idhibay aniga waman aadaanii qofkii idhibana faqad aada allaha allow dhibay waman aada allaha qofkii alla dhibo yuushiku an ya'hudahu waxaa dhow inuu qabanayo alle inuu qabto qala hada xadiidu gariibu la nacrifhu ila min hada اlwajhi markaa cabdiraxmaan ibni ziyaad ibni ancum alifriqi ayaa ku jira oo daciif qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana azharu samaan can sulayman ataymiy can khidaashin khidaashkaana nagu cusub waa khidaash bnu cayaash alcabdiy layin اlxadiid tirmidi baa u wariyo keliya marka dacfi baa ninkan ku jira can abi zubayr can jaabirin cancanada abi zubayrna waa ku jirtaa can الnabiyi sal ll ly slam qaala layadkulana اljannata jannada waa gelayaa man qof baayaca nebiga la mubaayacooday taxta shajara geeda hoosteeda qof ku mubaayacooday jannada waa gelayaa ilaa saaxiba aljamali alaxmar geela guduudan saaxibkiisa ma ahani midkaa saaxibuljamali alaxmar ma ahani ninkaana marka wuxuu ahaa markii sidan nebigu yidhi ibnu abi xaatim wuxuu ku siyaadinayaa riwaayadiisa waa tagnay buu yidhi jaabir fandalaqnaa ilayhi xaggiisaan u tagnay nabtadiruhu annagoo degdegayna markaasaan waxaan dhahnay fa idaa rajulun baan aragnay qad adalla baciirahu nin ratigiisa dhumiyey oo ka dhumay faqulnaa waxaanu ku nidhi tacaala fabaayic warkaalayo nebiga la mubaayaco qaala wuxuu yidhi usiibu baciirii axabu ilaya min an ubaayic ratigayga inaan helo ayaan ka jecelahay inaan mubaayacoodo oo nebiga la mubaayaco la galo ratigaa iga qiimo badan yidhi ayb riwaayada marka sidaa ibn abi xaatim saasuu ku darayaa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun gariibun xadiidkanna siyaaqan marka khidaash ayaa wato oo dacfi uu ku jiro isagana mutaabacu u baahan yahay wax mutaabaceeyeyna marka ma leh bal hiqaadda ay siyaaqan uu ku keenay khaalafa hiqaat dadkii hiqaadda ahaa buu khilaafay in badan baa xadiidka wariyeen can abi zubayr duuna qowlihi ilaa saaxiba aljamal jumladan dambe ilaa saaxiba aljamali alaxmar khidaashkaana la gooni noqday ayb marka inta kale laakiin dad badan baa iyagu wariyeen qala xadaanaa qutaybatu qala xadaana allaythu can abi zubayr can jaabirin ana cabdan adoon lixaaطib bni abi baltacata u sugnaa jaءa rasuula اllahi sal ly slam nebigu u yimid yashkuu xaaiban isagoo xaaib ka dacwoonayo ka sheeganayo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow layadkulana xaaibuni الnaara wuxuu yihi rasuul allow xaaib wuxuu geli doonaa naar yacni bani aadamka haddii la dhibo oo weliba qofka addoon uu yahay oo kale inuu waxaa laga yaabaa marka isaga iyadoon xataa la dhibin inuu iska wax tabanaayo waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaahdo war qofkani sidau wax u dhaqmaya naar uu gelayaaba kan faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay ama waa geftay laa yadkhuluhaa ma gelaayo fa inahu shahida bedran maxaa yeele beder buu xaadiray wاlxudaybiyata iyo xudaybiyu xaadiray ayb xadiidka muslimna waa soo saaray nasaa-ina fi sunan اlkubraa ayuu kusoo saaray ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay oo xadiidka waa saxiix qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana abu kurayb wahuwa moxamed bn اlcalaa qala xadaana cثmaan bnu naajiyata ninkan marka waa mastuur ibnu xajar wuxuu yihi mastuurun ayb can cabdillaahi bni muslimi abi aybata can cabdillaahi bni buraydata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam maa min axadin axad ma jiro min asxaabii asxaabteyda ka mid ah yamuutu dhimanayo biardin dhul ku dhimanayo ilaa bucitha waa lasoo bixinaya qaa'idan isagoo hoggaan ah hogaamiye ah oo dadka ummaddaa yacni isagao horkacayo wa nuuran iftiin isagoo lahum iyaga u ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cabdullaahi bnu muslim iyo cuhmaan bnu naajiya oo mastuura ku jiro wuuna yani isagaasaana marka xadiidku ou daciif ku yahay qaala hada xadiidu غariib qala waqad ruwiya hada اlxadiidu can cabdillahi bni muslim abi طaybata can ibni buraydata can الnabiy sal ly slam mursalan khilaafna waa ku jiraa oo isagoo mursalana waa la wariyey wahada asaxu mursalnimadowna asax ku yahay qaala baabun qaala xadaana abu bakr bnu naafic qaala xadaana nadru bnu xamaadin nadru bnu xamaadkan jahaala ku sugan waa majhuul qaala xadaanaa sayfu bnu cumar waa sayfu bnu cumar atamimi saaxibu kitaabi ridda ibnu xajar wuxuu yihi daciifu اlxadiidi cumdat fi اtaariikh xadiidka daciif buu ku yahay taariikhdana cumdow ku yahay buu sheegay waa akhbaarina tirmidi un baana u wariyo meeshan keliyaana noogu horeysa hadda intaan soo wadnay naam sayf bnu cumar atamimi can cubayd illaahi bni cumara can naaficin can ibni cumara taariikhda lafteeda mararka qaar baa wax lagu dhisaa waxaa laga yaabaa marka taariikhda in mararka qaar ama xugun ama wax ay ku dhismaan hadhow haddii marka wixii de xugun ku dhismaayo waa in marka cadaalatu naaqiliihi waa shardi naaqilka waxaan soo guurinaya waa shardi lianna alaslu cadamu lxukmi waayo asalku waa inaan xugun jirin xadiidkuna wuxuu asal ku yahay dacfi ilaa markaas yacni la cillo bixiyo lianna cadamu shuduud iyo cadamu lcilla waa waxay ka mid yihiin min xaddi xaddi saxiix xadiidka saxiixa xadkiisay ku jiraan ayb qaala alimaamu abu wuxuu yihi marka ayb qaala xadaثana nadr bnu xamaad qaala xadaثana sayf bnu cumar can cubaydillahi bni cumar can naafic can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa ra'aytum aladiina yasubuuna asxaabii haddaad aragtaan kuwa asxaabtayda caynayo faquluu dhaha lacnat اllahi calaa sharikum ilaahay lacnadiisa ha ahaato calaa sharikum kiina sharta badan yani labadiina qolo yacni ku idinka u saxaabada caynayo iyo saxaabada aada caynaysaan wixii shar badan allah ku rido lacnada alleh marka waa min baabi wainaa ow iyaakum lacalaa hudan ow fii dalaalin mubiin oo kale hadda ma laga wado maalan lacnatullahi calaa sharikum ma la yaqaano lagama wado waa la yaqaanaa ni saxaabadii qur-aanka u marqaati kacay waxaa caynaya unbaa shar badan marka idinka ha idinku dhacdo oo la asluube oo hadal asluubeysan lagu dhahayo daa'iman qofka muslimkaa warkiisu inuu aad u taagtaagnaado waxaa ka fiican war asluubna leh maqsadkiina gaarayaa la rabaa marka hadda nimankan warkaani iyagiina maqsadkii waa gaara waa la gaaraa ee war hadda aad u fuxshi badanna ma aha ayb marka macnaha sidaas weyn qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu munkarun laa nacrifhu min xadiidi cubaydillaahi bni cumar ila min hada اlwajhi wاnnadru majhuulu wa sayfu majhuulun labada marka jahaalow ku sheegay alimaamu tirmidi ibnu xajar se isaga dacfi baa marka uu tilmaamay ayb nusakda qaarna kuma soo aroorin hadalkan wnadru wnadru ka bilaaw ilaa inta hadda aan akrinay hal nusqaa ziyaadisay usuusha marka kale maqduudaadka kale kuma soo aroorin qoladiina oo daaru tasiilka midin dhiga isaga arnaa-uudku hal nusqo wixii ku yaalo oo yacnii u arkaayo inay muhim tahay in la sugo sulbulkitaabuu ku sugaa laakiin iyaga kuwan marka nusakda meeshay u badan yihiin unbay sugayaan qaala baabu maa jaءa fii fadli faatimata radia allahu canha faatima fadligeeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaثna qutaybatu qaala xadaثna اleyثu can bni abi mulaykata can اlmiswar bni mahrama qaala samictu الnabiya sal ly slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay wahuwa cala almimbari isagoo mimbarka korkiisa ku sugan oo mimbarka dushiisa ah ina bani hishaam ibni lmugiira reer bani hishaam ibni lmugiira waa abu jahl reer dadkiisii ista'danuunii waay way iga idin dalbadeen fii an yunkixuu inay ku nikaaxaan ibnatahum gabadhooda caliyan caliya bna abi aalib sidaasay igaga idin dalbadeenoo gabadhooda inay cali ku nikaaxaan riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan cali laftiisaba inuu nebiga sidaa ka codsaday ayb oo riwaayo marka waxaa weya ana caliyan ista'dana inuu cali laftiisa isti'daan nebiga weydiistay oo arrintaa marka u kusoo qaaday ayb falaa aadanuu marka nebigu wuxuu yihi u idmi maayo uma laa aadanu u idmi maayo ka bacdi yacnii waa waa ku celceliyayo wuxuu anfinayaa marka wax ixtimaal oo dhan yacni marka xaqiiqa ahaanu marka uu ugu celcelinaya wuxuu leeyahay u idmi maayo u idmi maayo arrintaasna waa caddahay manihi ilaa an yuriida ilaa an yuriida bnu abi aalib cali bnu abi aalib inuu rabo ma ahane an yutalliqa bnatii gabadhayda inuu furo wayankixa bnatahum iyaga gabadhooda uu guursado oo ciladan hadda waxay tahay laguma lama jamcinayo yihi nabiga sal ll slama hal guri lagu jamcin maayo binta rasuuli illaahi wa binta caduwi illaahi mararka qaar xataa dadka xunxun xumaantooda waxaa dhici karto inay sumcad xumo ama xataa ay u keenaan nooc un dhib ah inkastoo de walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ay tahay haddana laakiin dadkaas xun dadkan waxun bay usoo jiideen waxun bay uga tegayaan dadka nool ayb marka cillada nebiga wuxuu ka dhigay gabar rasuul dhalay iyo gabar bintu caduwillaahi meel lagu kulmin maayo meeshaas marka waxaa laga fahmi karaa arrin xaasaska gabdhaha nebiga u gaar ah oo kale inay tahay oo yacni iyada faa ama faatimo u gaar ahoo iyada inaan lala guursanin inkastoo dena qofku afar naag u bannaan tahay haddana middaani iyada marka in nooc yacni takhsiis ah oo kale in uu ku jiraa laga fahmi karaa ayb falaa aadanu uma laa aadanu ila an yuriida bnu abi aalibin an yuطalliqa bnatii wayankixa bnatahum fainahaa iyadu faatima badcat minii waa qeyb aniga iga mida jirkayga ka mid a yariibunii waxaa i xumaynayo maa raabahaa wixii iyada xumaynayo yuriibuniina waa la dabdiyey waa isku mid un yasu-unii waxaa xuma yani waxaa xumaan igu ah ama yusi-unii waxaa i xumaynaya wa yu-diinii waxaa waa idhibayaa maa wixii aadaaha iyada dhibayana waa idhibayaa aniga meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dee waxa nebiga dhibayo xaaraan inuu yahay in la sameeyo iyada faatima wixii dhibana nebigu inay dhib ku yihiin dhibka ay ka dareemaysa ka waran marka wiilkii ay dhashay dilidiisa waa ku dhibtoonaysaa marka ciddii xuseen dishay qoladii xuseen dishay yacni dhibkoodu nebiguu gaaraa sala allahu calayhi wasalam dhibkoodu rasuulkuu gaaraa sala allahu slam leanna faatima wiilkeeda dilkiisa waa dhibsane waana dhibayaa nebiguna wuxuu leeyay sal ll slam wixii iyada dhibayani waa idhibayaa dhibkan marka tafsiilo u baahan yahay laakiin marka in la dhaho dhibkan wixii iyada marka ama dhib iyada loola qasdaayo ah ama dhib markaas iyadu makaanadeeda darteed loogu dhibaayo ah waay saa haddaan la dhihin wax badan baa isku qaldamaya maxaa yeelay cali laftiisa hadda inuu gabar kale ou inuu la guursado inuu doono iyada dhib sow kuma ah waana midda ay dhibsatayba iyada intay nebiga u timiday waxay tihi rasuul allow dadkii waxay ku sheekaysanayaan annaka laa taqdabu libanaatika gabdhahaaga inaadan u caroonaynin bay dadka sheegayaan rasuul allow iyada marka way dareenaa gale waana dhibsatay haddii marka la dhahayo wax walbo oo iyada dhibo macnaheedu waxaa weeyaan waa lagu gaaloobaa haddii la yidhaha ama yacnii qofkii diinta uga baxaya iyo wax lamida meesha shiicadu ay gaarsiinayaan oo kale haddii la gaarsiiyo oon la tafsiilinin ee dhibka cali laftiisa waa soo gelaa marka leanna maxaa yeelay iyo ma mar mararka kamidana waa tan soo marnay inuu la ay isku xanaaqeen labadooda oo uu guriga intuu ka tegay masaajidka tegay iska jiiftay oo nebiga oo intuu carada saa ka yidhi qumiya abaa turaab qumiya abaa turaab marka horena guriguu tegay faatimuu yidhi ayna bnu camika markaasay waxay tihi qaadabtuhu waa la waa la xanaaqtamay markaasuu iga tegay waxyaabaha marka iska caadiga ah oo aan makaanadeeda taabanaynin ee basharka bani aadamka isla dhaqmaayo ka imaan karo oo kale maaha wax laga hadlayo haddaan saa la dhihin marka cali laftiisaa marka gelayo midda labaad hadday iyadu ku xanaaqdo shay looga gar leeyahay diin ahaan maalan ma waxaa la raacaa alleh rasuul mase iyadaa la raaca alleh rasuulaa la raaca wacalaa haadaa irti fadak fadak dhaxalkii fadak markay faatima u timid abubakar ay tiri aabbahay dhaxalkiisa isii aniga soo ima dhalin haa isii dhaxalka aabbahay waa abubakar waa u diiday laakiin muxuu ugu diidayna rasuulkan ka maqlay buu yidhi isagoo dhahayo naxnu macaashir alambiyaai laa nuurah maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagna annaga waa sadaqo nalama dhaxlo marka aniga intaan nebiga khilaafo adiga wax kugu yacni mukhaalafada nebiga adiga kugu jeclaan maayo waay macnaa wax kugu siin maayo laakiin wixii kalood u baahan tahay waa ku siinaan laakiin inaad dhaxasho oo nebigii ilaahay waa la dhaxlayaa in la dhaho ma dhacaysu yidhi arrintaa marka dabcan de iyadu waa ka xumaatay xumaanta ay ka xumaanaysa marka abubakar dhib may u keeni maya lianna abubakar maunan ku dhibin limakaanatiha min annabiy sal lla l slam xadiid nebiga ka yimiduu ku dheganaa waxyaabihii marka sidaas waa laga bixinaa ujeedku isku soo duubduub waxay tahay faatima qofkii u naco makaanada ay nebiga ka joogtay iyo meesha ninkii u naco iyo ninkii inuu dhibgeliyo jeclaysto iyo oo uga gerdaran yahay taasu ay waxa markaa ay tahay waana waxayna lamid tahay dee ansaarta markuu nebigu ka hadlayay laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq cali waa kii yidhi inahu lacahdu nabiyi lumiy nebiga ummiga ahaa ballantiisa waaye lanahu laa yuxibunii ilaa mu'min mu'min maahane cid kale inuusan ijeclaanayn inuusan inacaynin munaafiq maahane marka buqdigaas oo dhan marka waa buqdi diini ah ama dhinacaas aadayo qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna ibrahim bnu sacdin اljawhariyu qala xadaثna اlaswad bnu caamir wa huwa shaamiyu hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita ayb can jacfarin اlaxmar jacfar bnu ziyaad ayaa la yihaha alaxmar saduq yatashayac can cabdillaahi bni caطaa can ibni buraydata can abiihi cabdullahi bnu caطaana waa huwa طaa'ifiyu saduuqun yukhdi uwa yudalis muslim iyo arbacada ayaa u wariyaan an abi can ibni buraydata can abiihi qaala kana axaba الnisaءi ilaa rasuuli اllahi sal l slm faatimatu faatima waxay ahayd haween kuwa ka loogu jacayl badan yahay nebiga agtiisa wa min arijaali raggana caliyun cali ayaa nebiga loogu jacayl badnaa agtiisa marka macnuhu wuxuu yahay ehelkiisa marka laga hadlaayo qoyskiisa haweenka wuxuu u jeclaa faatima ehelkiisana wuxuu u jeclaa raggana wuxuu u jeclaa cali qaala ibraahimu bnu saciidin yacnii min ahli beytihi waa kaa marka raawiga xadiidkaa fasira wuxuu leeyahay yacnii wuxuu ujeedaa min ahli beytihi qala hada xadiidu xasanu gariibu laa nacrifuhu ila min hada اlwajhi maxabaduna tafdiil dabcan sida waa waxyaabaha wax lagu fadila way ku jirtaa laakiin tafdiilka maxabo keligeed ma aha waa dhici karta dad uu nebigu jeclaa sida zayd iyo usaamo iyo aad buu nebigu u jeclaa haddana maca dalika de abubakar kamaynan fadli badnayn qala hada xadiidu xasanu غariibu la nacrifhu ila min hada اlwجhi qala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaثna ismaaciil bnu culayh can ayub can ibni abi mulaykata can cabdillahi bni الzubayr ana caliya cali dakara binta abi jahlin buu sheegay fabalaga dalika الnabiya sal ا l slam arrintaa nebigay gaartay faqaala wuxuu yihi inama faatimatu badcat mini faatima waa qeyb aniga iga mida yudiinii ma aadaaha waxaa idhibayo wixii iyada dhibayo wayunsibunii maa ansabahaa waxaa i yacni tacab iyo shiddo igelinaya waxaa iyada tacab gelinaya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala haakada qaala ayubu can ibni abi mulaykata can ibni الzubayr waqaala gayru waaxidi can ibni abi mulaykata can اlmiswar bni makrama yani xadiidkana laysku haystaa hal huwa min musnad اlmiswar am min musnadi cabdillahi bni الzubayr marka ibnu alimaamu tirmidi khilaafkaasuu sheegay ayuub can ibni abi mulaykata can ibni zubayr buu yidhi wa qaala hayru waaxidinna in badan waxay dhaheen hayru waaxidintaa waxay tusa tarjiix ayb can ibni abi mulaykata can ilmiswar ibni makhramata ayb oo marka dad badanna sidaanay dhaheen ayuubna sidan buu yidhi wayuxtamalu waxaa suuragal laga dhigi karaa oo ixtimaal ah an yakuna bnu abi mulaykata ibnu abi mulayka rawaa canhumaa jamiican inuu labada ka wariyeyna way dhici kartaa oo majaalistu markaas ay kala gaargaar tahay ama yacnii labadaba inuu ka ka kala maqlay oo wax wahmiya ounan jirin qaala waqad rawaahu camru bnu dinaar can ibni abi mulaykata can ilmiswar ibni makhramata naxwu xadiidi leyt ayb waxyaabaha marka sidaanoo kale haddii la helo riwaayo labadaba ay ku wada jiraan oo maalan uu dhahayo ibnu abi mulaykata can ilmiswar wa cabdillaahi bni zubayr oo kale haddii la helo waxaa qawi noqonaya marka inuu labadaba ka maqlay xadiidu lqulataynka waa sida uu xaakim u jamciyo oo uu cilada uga bixiyaan laba nin marka maxamed ibnu jacfar ibni cabaad iyo nin kale maxamed ibnu camr ibni calqama inuu ahaa in malaynayaa labadoodaas baa marka yaa waxaa la yidhaahdaa marba qof baa laga dhigaa qaaraa marka ku cileeyo xadiidu lqulatayn sidaas wuxuu keenayaa marka riwaayo xaakim fi lmustadrag labadaba in marka laga wariyey ayuu keenayaa markaasuu wuxuu ku ku xoojinaa ku quwiyeynaa in arrintaasu markaas ay saas tahay oo labadaba kanna inuu ka wariyo kanna inuu ka wariyo oo midna aan midda kale lagu cilaynaynin qaala waqad rawaahu camru bnu dinar can ibni abi mulaykata can ilmiswar ibni mahramata naxwu xadiidi leyth ayb waayahay qaala xadaanaa sulayman bnu cabdiljabaar albaqdaadiyu wahuwa abu ayub alkhayaad saduq rawaa lahu tirmidiyu faqat qala xadaanaa caliy bnu qadim wahuwa alkhuzaaciyu saduq yatashayac qala xadaanaa asbaatu bnu qala xadaanaa asbaatu bnu nasrin alhamdaniyu saduq kahiru اlkhaطأ wayugrib bukhaari tacliiqan ayuu uga soo saaray iyo muslim iyo alarbaca can isudiyi can subayxin mawla umi salma waxaa la yidhaha mawla umi salma oo yuqaalu mawla zayd bni aslamna waa la dhahaa maqbuulun oo isaga marka ibnu xajar dadkan maqbuul ou dhahayo yacni cinda almutaabaca wa ilaa falayin lxadiid waaye hayruhuna inta badan majhuulow ku sheega ninka qofka dadka badana uu maqbuulka dhahayo in waxay u badan yihiin marka jahaala inay ku sugan tahay ama dad ibnu xibaan keliya ou tawhiiqiyey waay can zayd bni arqam ana rasuula اllahi sal l slama qaala licaliyin wafaatimata wاlxasani wاlxuseyni ayuu wuxuu ku yidhi ana anigu xarbun xarbi ay dagaal ayaan ku ahay col liman xaarabtum qofkaad idinku la dagaasheen wasilmun nabad ayaan ahay liman qof saalamtum idinka aada la yacni nabad tihiin ciddaad nabad la tihiinna nabadaan la ahay ciddaad dagaal la tihiinna dagaalaan la ahay qala hada xadiidu gariibu inama nacrifhu min hada اlwajhi xadiidkan marka asbaatu bnu nasrinna waa ku jiraa oo isaga laftiisa de qofka saduuqun kahiiru اlhalط la dhahayo kahiiru اlkhaطأ ugu yaraan wuxuu u baahnaana mutaabaco lagu xoojiyo subayxna waa ku jiraa xadiidka laftiisa marka asbaadka ibnu maciin isaga waa tawhiiqiyey imaam axmed waa ka tawaqufay abu nucaym waa daciifiyey nasaa-ina wuxuu yihi laysa bilqawiyi marka ibnu xajar waa isku soo jamciyey markaasu xukunkan saduuqun kahiiru lkhata yidhi imaamu dahabi isaga laftiisa xadiidkanuu soo kaxeeyey markaasuu wuxuu yidhi watafarada bihi asbaat intuu soo kaxeeyey xadiidkan buu yidhi waxaa la gooni noqday asbaat subayx marka laftiisa ibnu xibaan cid aan ahayn ma tawhiiqinin ayb xadiidku marka war badan baa ku jira ibnu xibaan laakiin isaga waa tasxiixinayaa oo wuxuu kusoo saaray saxiixiisa qaala wa subayxun mawla umi salamata laysa bimacruufin tirmidi marka isaga subayx waa kaa majhuul bowba ka dhigay qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa abu axmed aلzubayriyu qala xadaanaa sufyaan can zubaydin can shahr bni xawshab can umi salamata ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama jallala wuxuu ku daboolay cala alxasani waalxuseyni wacaliyin wafaatimata kisaa-an maro go uma qaala allahuma haulaai ahlu beyti wakhaasatii adhib canhum rijsa rijsiga ka tegsii ka tebi watahhirhum tahiiri tahiiran faqaalat umu salamata wa ana macahum yaa rasuula allah anigana miyaan la jiraynin qaala wuxuu yidhi inaki ilaa khayrin adiga khayr xaggiisa ayaad ahaatay waa fiican tahay macnaha laakiin maunan ku darin xadiidkanna waa soo marnay xadiidu lkisaa abwaabu tafsiirna waa kusoo marnay meel dhexana waa kusoo marnay oo xasan iyo xusein fadaa'ilu ahli lbeytka qaala hada xadiidu xasanu صaxiixu wahuwa axsanu shayin ruwiya fi hada اlbaab qala wafi lbaabi can anas bni maliki wcmr bnu abi slmta wabi اlxamraa wamacqil bni yasaar wcaaishata qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana cثman bnu cmar qala xadaana israa'iil can maysarata can maysarata bni xabiibin wahuwa nahdiyu saduuqu can ilminhaali bni camrin can caaishata binti طalxa can caaishata um اlmu'miniina qaalat maa ra'aytu ma arkin axada axad ashbaha ugu ekaa yacnii ugu ekaansho badan samtan xagga hanaanka samtiga wadallan iyo yacni hadyiga iyo wahadyan wadallan wahadyan yacni qaabka iyo hanaanka isku wada macno ereyadan isku dhadhow yihiin birasuulillahi sal ll slam rasuulka uga ekaansho badan fii qiyaamiha istaaggeeda wa qucuudihaa fadhigeeda min faatimata uga ekaansho badan ma arkin binti rasuuli llahi sal l slama qaalat wa kaanat idaa dakhalat waxay ahayd hadday gasho cala nabiyi sal l slam nabiga ay u gasho qaama ilayha waa u kici jiray faqabalahaa waa dhunkan jiray wa ajlasahaa waa fariisin jiray fii majlisihi marka hadda waalidku inuu wiilkiisa ukici karo wiilku inuu waalidka ukici karo iyadana meelahan marka waa tusaysaa wa kaana nabiyu sal l slam nabigu wuxuu ahaa idaa dakhala calayha hadduu iyada u galo qaamat min majlisihaa fadhigeeday kasoo kacaysay faqabalathu way dhunkanaysay waajlasathu waa fariisinaysay fii majlisihaa falamaa marida nabiyu sal l slam nebigu markuu dhintay dakhalat faatimatu faatima waa soo gashay faakabat calayhi way markaa yacnii ku foorarsatay markaa faqabalathu way dhunkatay marka waa korkiisa intay ku dhacday ayay dhunkatay uma rafacat ra'sahaa madaxeeday kor yeeshay fabakat waa oysay uma akabat calayhi uma rafacat ra'sahaa fadaxikat haddana intay dhunkatay bay kasoo kacday waa qosashay ayb faqultu waxaan idhi in kuntu inhu sha'niya kuntu waxaan ahaa la adunnu inaan u malaynayo ana haadihi tani min acqali nisaa'inaa haweenkeenna tan ugu caqliga badan inay ka mid taha kuwa ugu caqliga badan faidaa hiya waaba iyada oo min annisaai haweenka ka mid ah wax ay dheer tahayba aan lahayn yani intay ooysay qosashay hal mar iyay la yaabteen falamaa tuwufiya nabiyu sal ll slam nabiga markii la oofsaday qultu lahaa waxaan ku idhi ara-ayti bal ii sheeg xiina akbabti cala nabiyi sal l slam markaad nebiga ku foorarsatad ku dhacday farafacti ra'saki madaxaaga aada kor u qaaday fa bakayti aada oysay uma akbabti calayhi farafacti ra'saki fadaxigti maa xamalaki maxaa kugu qaaday calaa dalika arrinkaa korkiisa qaalat waxay tidhi inii idan labadiratun inii anigu idan haddaba haddaan yacni arrinkaa haddaan sheego idaa akhbartuki haddaan adiga kuu sheegon arrintaa kaaga waramo labadiratun mid war badanaan ahay oo sirba aan haynaynin oo yacni sirta iska faafinaysaanba noqonayaaye ayb abirnii abaranii akhbaranii anahu mayitun yani markaa waa qarisay mar dambey marka uga sheekaynay hadda akhbaranii wuxuu ii sheegay anahu mayitun inuu dhimanayo min wajacihi xanuunkiisaan inuu u dhimanayo haadaakana fabakaytu waan ooyey uma akhbaranii wuxuu ii sheegay anii aniga asracu ahlihi ehelkiisa midda ugu deg deg badan inaan ahay luxuuqan xagga haleelitaanka bihi isaga anaa marka ehelkiisa anaa ugu dhow qofka ku xigsanaya isaga oo haleelayo fadaaka kaagaasi xiina daxigtu waa markaan qoslay oo arrin markaa dee nebigii inay haleesho wax fiican qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu gariibu min hada اlwajhi qaala waqad ruwiya hada اlxadiidu min gayri wajhin can caaishata qala xadaana mxamed bnu bashaar qala xadaana mxamed bnu khalid bni cahmata qala xadaanii muusa bnu yacquub azamciyu wahuwa saduuqu sayi اlxifdi can hashim bni hashim ana cabdاllahi bna wahbin ahbarahu ana uma salamata ahbarathu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama dacaa faatimata ayuu u yeeray caama alxudaybiya fanajaaha waa la kooday waa la faqay fabakat waa oysay uma xadaaha fadaxikat waa u sheekeeyey waa qosashay qaalat falamaa twufiya rasuulu llahi sal l slam sa'altuhaa waxaan weydiiyey can bukaa'ihaa wa daxikihaa qaalat waxay tidhi ahbaranii rasuulu llahi sal l slam anahu yamuutu fabakaytu uma ahbaranii anii sayidatu nisaai ahli ljanna inaan ahay haweenka jannada ahlujannaha sayidadooda inaan ahay ilaa maryama binta cimraan maahan fadaxigtu waan qoslay marka isnaadkan marka muusa bnu yacquub azamci baa ku jira dacfi baa ninkaa ku jiro laakiin qisada guud ahaan waa waa waa saxeix qaala hada xadiidu xasanu gariibu min hada اlwajhi qala xadaana xuseyn bnu yaziid alkuufiyu whuwa aلطaxaan layin اlxadiid abu dawud iyo tirmidi baa u wariyaan qala xadaثna cabdالsalaam ibnu xarbi can abiاljaxaaf waa soo marnay abuljaxaafkan can jumeyc bni cumayrin الtaymiy isagana waa soo marnay qaala dakltu maca camatii eedaday ayaan la galay calىa caaishata caaishaan korkeeda u galnay fasu'ilat caaisha waxaa la su'aalay xarafkan marka siyaabo kala duduwan baa loo dabdiyey fasa'alat waa la dabdiyey fasu'ilat waa la waa la dabdiyey siyaalkaas dhanba waa la sheegay marka hadda kan fasu'ilat bisowba qoray waa la su-aalay ayu nnaasi dadkee oo kaana axaba ilaa rasuuli llahi sal ly slam nabiga agtiisa loogu jacayl badnaa qaalat waxay tidhi faatimatu faqiila man min arijaali raggana min arijaali raggana yaa loogu jacayl badnaa nabiga agtiisa qaalat zawjuhaa ninkeeda in kaana maa calimtu in hushaan iyo kaana wuxuu ahaa maa calimtu intaan ogaa yacni fii cilmi aniga ogaalkaygu wuxuu ahaa cali sawaaman qawaaman mid soom badan oo qiyaam badan buu ahaa cali qaala hada xadiidun xasanun gariibun waabuljaxaaf ismhu dawuud bnu abi cawfin wayurwى can sufyaan aلthawriy qaala xadaثna abuljaxaaf wa kana mardiyan saasuu yihi marka thawri marka intan dambe hal nusqaa sheegtay sanadka hadda marka xadiidka jumeyc bnu cumeyrkaas baa ku jiro abuljaxaaf laftiisa sufyaan thawri iyo ibnu maciin iyo way towhiiqiyeen abu xaatim isagana saalixulxadiid buu yidhi nasaa-ina waa soo dhoweeyey laysa bihi ba-su ayuu yidhi hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed